sawirka toddoba-iyo tobanaad habeen habeennada ka mid ah ninkii la odhan jiray bawlos waxaa u timid riyo oo riyadii waxa uu ku arkay nin ninkaasi oo markaasi ugu yeedhayey inuu ereyga ilaah wacdiyo ninkaasina waxa uu ka yimid magaaladii la odhan jiray makedoniya oo dadkan reer makedoniya waxay lahaayeen dhaqan iyo diin ka duwan markaasi dadka reer binu israa'iil laakiin bawlos waa ogaa intaas ay dhib badan tahay inuu u tego dadka reer makedoniya laakiinse waxau ogaa in awoodda ilaahay ruuxa quduuskii isaga ay la jirto haddaba maalintii maalintaasi ku xigtay ninkii la odhan jiray bawlos iyo saylas waxay tageen magaalada makedoniya si markaasi ay ugu faafiyaan ereyga ilaah ee injiilka haddaba saaxiib ma u malaynaysaa maanta in ereyga ilaah ama ruuxa quduuskii inuu hoggaamin karayo haa haddii aynu akhrinno ereyga ilaah intaaynu akhriyayno ruuxa quduuska ee ilaahna wuu inala hadli karaa oo xataa marmarka qaarkood marka aynu tukanayno ruuxa quduuska ee ilaah waa inala hadlaa oo marmarka qaarkoodna waxaabaynu ku aragnaa oo inagula hadlaa riyo marmarka qaarkeedna wuxuuba inagula hadlaa saaxiibbadeen kuwa masiixiyiintahay walaalaanahay oo inoo sheega haddaba saaxiibkayga rumaysadka ciisalow waxaan kuu sheegaynaa in ereyga ilaah aanu marna horso iska hor iman laakiinse ilaah waxa uu ku yidhi shalay iyo waxa maanta uu yidhi inay isku mid yihiin oo haddaba qalbigeennuna markaasi waa inuu u furnaadaa hadalka ilaah iyo ereyga ilaah